xarunta dhexe ee hay-adda diiwaangelinta iyo aqoonsiga qaranka ayaa maanta laga daahfuray barnaamijka bixinta kaarka aqoonsiga qaranka kaasoo muddo ummadda soomaaliyeed ay naawilaysay wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dib heshiisiinta xukuumadda federaalk soomaaliya oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in bisha febraayo ee fooda inagu soo haysa ay si bilaasha ku diiwaangelin doonaan muwaadiniinta soomaaliyeed waxaan indhaheenna maanta ku aragnay nana hor yaallo in mishiinno cusub oo casriya ay yaaliin hay-adda oo hirgelin kara tiro badan oo dadihii maalin kasta inay kaarkeedu ku soo baxo waxaa dhici doonta diiwaangelin baahsan bisha febraayo haddii ilaa hidmo sannadkan oo ah inay noqon doonto mid friya noqon doonta waxaan ugu baaqayaa ummadda soomaaliyeed meel kastaba ay joogaan gaar ahaan shacabka caasimadda inay isdiiwaangeliyaan oo qaataan kaarka aqoonsiga hay-adduna waxay u diyaarsan tahay inay diiwaangeliso dad tiro badan afar milyan sannadkan inay diiwaangeliso ayay u diyaarsan tahay guud ahaanna shan iyo toban milyan ilaa labaatan labaatan labaatan iyo sagaalka insha allah haddii ilaahayna gaarsiiyo waxaan rabaa inaan idinla socodsiiyo ugu bishaareeyo mar labaad shacabka soomaaliyeed in kaararkoodii ay diyaar yihiin la geyn doono xarumihii ay iska diiwaangeliyeen waxaa idiin soo dhici doonaa qof kastoo isdiiwaangeliyey waxaa loo diri doonaa fariin qoraal ah haddii ilahay idmo oo ay ku caddahay goobta iyo wakhtiga uu kaarka ka qaadan doono waxaan rabaa inaan maaragtay mahadceliyo sidii ay noogu dulqaateen muddadii ay shaqadu socotay arrintaas waxay la xidhiirtay inaan maaragtay tayayno shaqada qalabka shaqada lagu qabanayo oo runtii ilaahay nagu guulayo aan ku guulaysannay maanta laakiinse waxaan ka taagannahay guul ilaahay mahaddiis waxaan rabnaa inaan ummadda soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan ay isu diyaariyaan inay isdiiwaangeliyaan xarumihii maamul goboleedadana dhowaan ayaan intii dhiman furaynaa sanadkii hore waxaan ku guulaysannay baydhabo maamul goboleedada kalena waa ku xojinaynaa sida ugu dhaqsaha badan si kastaba ha ahaatee wasaaradda arrimaha gudaha xukuumadda federaalk soomaaliya ayaa qorshaynaysaa marka la gaaro sanadka in ay diiwaangelin doonto shan iyo toban milyan oo muwaadiniin soomaaliyeed ah